bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfayla ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada dhegeystayaal ka dheega doonta waybaanka wina xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya waybayoge ka ansixiyeen hindis shareeceed yahagudbidii wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed xildhibaan calidheere oo baaqandari hay-ado gargaarka iyo haan mashaaciryada fuliyaayaan xildhibaan idriis cabdidhakhtar iyo wayba hambalyeen daray guddoomiyaga cusub ee gobolka banaadir kulanlanka tacsiyeeya ilaag naxariisada abwaabuuta xasan saney oo ku dhiiday magaalada baydhabo ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nasaj oo shahada sharaf guddoonsiya wasaaradda warbaafinta koonfur galbeed madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya farmaajo dareershay gobolada usaaka gabagabeeyahay degmada hoobya madaxweynaha maamulka somalilan oo baaqandari beelo ka dagaalama haytasanaag usoona geeka deeri deegaanka taraqad ee gobolka soola aqbaraadka banaanka weybaankooweyne turkiga oo ku dalbatay neetantiya taageerta duulaanka ku dhanka kurdiyiinta iyo weliba atooraga caanka ee agshay kumaar oo taageeradii soomaali la hadalay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayle hamiinamo isniin ow talaadanaha galahayta taaragdan iyo ka-ee danta labaatin lamada bili koowaad janawari sanadka lamada kuntum isiyeedka ka dhowaada dhugunsidayaal warkii oofisanga xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waybayoge ka ansixiyeen indis sharciyeedyaha gudbidii wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed faahfaahinta warkan way banin haye cabdulaahi nuur aadan jecelow kulankan ay yeesheen maanta xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa waxaa wasaaradda maaliyadda ay horgeysay heerka dakliga heerka maamulka iyo maaraynta hantida dadweynaha iyo heerka nidaamka canshuur uruurinta ee koonfur galbeed waxaana xildhibaanada qaar ka mid ah ay aragtidooda ka dhiibteen heerarkan ay wasaaradda soo bandhigtay
madaxweynaha oo la xisaabtamay marka sideedaba shuruuc markii la dejinayo oo kuwanoo kalea xisaabta baarlamaana iskale waxaan u malaynaa wasaaradda maaliyadda waa wasaaradaha kale waxay u soo gudbiyeen ee uruursaan bajedkeeda iyo nidaamka saasay ku soo dhistaan miisaaniyadda faasta iyada in la keeno haddana haddii ay noqotay wax shidaha ma laha aninka ismaa maclin ahaan anoo cabiraaya idinlana wadaagayaa fikirkayga waxaan qabaa maadaamu ay saddex barnaamij oo in si taxadire loo fiiriya u baahan ay yihiin qaabkay usoo gudbiyeen horta marka ugu horeysa wasaaradda waa kaga mahad celinaa waxaana intaasi kadib xildhibaanada ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen heerarka maanta loo soo bandhigay waxaana ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye
codayn kadib waxaa diiday in hindisa sharciyeedkaas la ansixiyo shan xildhibaan laba xildhibaanna waa ay ka aamuseen
toddobaatan iyo lix xildhibaanna waa ay codkooda ku ansixiyeen in hindisa sharciyeedkaas la ansixiyo sidaas ayana codayntu u dhacday kulankii maalina saasuu noogu xeeso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed cabdiraxmaan aadan ibraahim sate ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ansixinta maanta baarlamaanka ay siiyeen heerarka wasaaraddiisa ay soo diyaarisay
shuruucdii wasaaradda maaliyadda ay hor keentay baarlamaanka oo saddexda sharci ahay oo si maaragtay sharaf leh kadib xildhibaanadu markay dood dheer ay ka galeen oo ay si fiican uga doodeen oo ay su-aalo badan ay naga weydiiyeen xildhibaanada sharafta leh ay si sharaf leh ay noogu ansixiyeen aad ayaan ugu mahadnaqaynaa xildhibaanada codka ayna siiyeen codkaas ayna siiyeen wuxuu noola ogyahay in naloo fasaxay inaan shaqayno insha allah annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan shaqayno haddii ilaa hidmo waxaan halkaan ugu mahadnaqayaa canshuur bixiyaasha reer koonfur galbeed soomaaliya iyagoo dadaal weyn u galay in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay garab istaagaan ayagoo annagoo xaaladda ay ku sugan yihiin inay naga ogolaadeen inay canshuur bixiyaan aad iyo aad aan ugu mahadinaya dakhliga laga abuurinayo shacabka soomaaliyeed ujeedadiisu waxa waaye in wax horumar wax horumara loogu sameeyo in amniga lagu sugo iyo in adeeg adeegyada loo baahan yahay ay u baahan yihiin shacabku loo maaragtay loogu qabto sidaas darteed sharcigan maanta mashruucdan maanta halkan ee lagu ansixiyey ee baarlamaanku ay noo ansixiyeen waxay noo waxay maaragtay waxay nagu kaalmayn doonaa inaan wax badan qabanno aad iyo aadaan ugu mahadnaqaynaa baarlamaanka cabdulaahi nuur aadan kulankankaka tacsiga ayaa ilaahay naxariisada buuta xasan saney iyo weybageeka ku dhiday magaalada baydhabo faafahinta warkan way baninghaye mukhtaar sheegaadan dalmara anag naxariisa mayba beledkun baydhabo kaa muuday afyaalkii wiinaaye eedka longoroda iyo buuta xasan xuseeney mayba dhaladay sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo kowdii maybana kumid tahay shaqaaliyin koorey ee lanqaadii kolkii la furi raadiyo muqdisho oo qaybta afyaalnimaada sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sadiidii mayba shaqadiis kuwaayay gobay iso qaaday waana taariikhda gali kaasoo lamaga bahay sagaal i siyeedlan hayna seerjiisa seelunku weele gobaygaas maynku damboyna waana kuwaayii shaqadii tiis uso ee dhallinyaran eyi taas mayba kii muujiyaase ini usahaayii haliyey eedin jeel waanan hiiliyaw dadka ka nool lamaada webi koonfur galbeed soomaaliya jubba iyo shabeelle dadka yaa intiioo badan mayba leerey taariikhdiioo duuginto dadka deegaanada koonfur galbeed sababto eh halyeeyada hamariya inta badan ma hadal haayaan buto baydhow isoo ka nool ya maybaa ka dhiyey udur kaasoo usulagodgali yarayti inta ogayti maanama badanayni markulaku reeba siyaasiyiin dhowre usu kumidayi xildhibaan idriis cabdidhakhtar geekamayba tacsiidan diray ehelkii io qaraabadii usuko amoodii afyaal buto xasan xuseeney maybana sheegay idriis inuu sahaaya afyaal langeedan kamitida jari hadafka iyo welibo walnaqashada dadkaha kujeeda koonfur galbeed soomaaliya mayba kumitahay dadkii eedkanka ololeeyay ini maamul iyo layin dadka deegaanadu marlugaajilanteyga taasoo usa nasiibkan ka simi inuus hadeera afyaal buuto xasan xuseeney baydhabo oo dhowr iyo laba boqol qoysa kun iyo sagaal boqol soddon iyo kowdiya dhaladay waa muddo sideed iyo todoba san wala furood baydhabo dadkii laakudeeri reer baydhabo haayahay lanwalahay mayla raaya halganka walwiinha ku qaadan oo deegaanada koonfur galbeed taariikhdiis wal muntaha ku kooba kornamee lanwalahay abwaamu wiin yahay dhiniga hataa gobayada eedan kafaylahay abaabulka bulshadana kafaylahay buta xasan xuseeniow walaka dhaladay magaalada baydhabo kun iyo sagaal boqol soddon iyo kowdii hadduu ala dhimaday lama kuntumii sideedii sideedii todoba sana ya ka dhimadi waa ninkii inku horeey idaacaddii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo saddexdii idaacaddii markii la kufuri raadi muqdisho xamar afmayka bilaawayahay lankaas taariiqa noomudiyi lankii idaacadda mayla raayay haddiisan xasuusantin sababta hataa lahayn kuburi idaacadda wala haytay waleeray lan sagaaliyo sideedii hayna seerjita may ku weeroere markaas ciidamada milatay ciidankii inku horeey oo seerjita ya la qoraay hadalkaas uuse eri hiiladaas daraaddeed iyo shaqadiisa inquwaay waa nan haliyeyahay intii burburkan jaray dhan wala waay ummado baraarujiyay lan walahay maylaraay ee taariikh mudan lan walba qobshay usu cusee taariikh isku sheekeeye lankaas hadallo badan laku haay buuga laku qori kullay wala waayo walaagii oo jiil cusubay tingi intii ogaatana la fadee taariikhdii lahamari wadanka walaagii lahamari lanka sheekay jaryahay unaynu ku qoro jarnay kulley taariikhdiisna wal siin sheegi doono idaacado ba laku sheege iyo wargeysida laha qore macnaha waxaa taariikhdiisa hataa mayla raay una la og dadka kale ma og waa wal deersii waay macnaha wala lafadee lanka kii ka adag wiinaysato lafadee taariikhdiis ku sheekayd walqabadii ku sheekayd inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuuna lana lankaasoo maanta laysuuna la duugooy taariikhna mudan wala insuu bii doonee baroor diiq otan kuwiina laysuu biyay oo qaybo shar duwan oo bulshada ah oo maalinta berita haddii ilaahay raalli ka nageed unala kulamaana mas-uuliyiinta waa lan oo unamayla raay oo eed injeelnahay ilaahay noowadi ma dhinta ilaahay way qofkii dhimadaana ma le una dhan darayna laakiin wala lafaday qofka taariikhdahay la xuso taariikhdiis hadhow waxbarashada laha ka dar walaakiinse ummadda inqobadi taariikhdi halgankiisu ha gali doo badanna mee tacsiyiya ninyaalla taariikhda dhikaalu tabti ii taalabo toonuunku tabaanay kolshay intaygangu buto xasan xuseeney mayba ku amuuday iyo oo walyarra hilimhaangay hakumaadda rajadii usoo eedkan fadaay e hayti inuusa araga dowlad goboleed kaamile oo yeelata koonfur galbeed inkastoo tiiusa fadaayi liti gobolku koobanaitay on dhisangna haddana sadi gobol ya ku dhisan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo eh to usa markaasa afyaalka uu soo ka qanacsanayna waana ilow sidii horan iidisku faylata ku amuudi maybaa idriis cabdidhakhtar kala dardaarmay wariyaalkii uradii bulshada rayidka hay ee goobtaas roogi iniyoo xoogga saaraan sidii lan abtugu lahay taariikhda afyaal buta xasan xuseeney waana lankabaahi lahay websaydyada iyo weliba jaraa'idyada qoran warbaahinta raadiyaaga ee maqalkeena maybaa kala dardaarmay ini walbadan weydiyaan dadka ehelkan ee waanaan dhoway afyaal buta xasan xuseeney kaasoo geeka ka amuudi beledkun baydhow inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun xildhibaan idris cabdidhakhtar oo ku mid a mudanayaalka baarlamaanka soomaaliya weyba hambaalyaan daraya guddoomiyaga cusub gobolka banaadir shirjarayd usu magaalada baydhabo ka qobadi xildhibaan idriis cabdidhakhtar oo ku mid a mudanayaalka baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya iyo weyba uusa hambaaliyaanka ka daraya guddoomiyaga cusub ee gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar injineer iriisow oo xilkan shalay magacaaway madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo of taageerayaan ilan oo reer baydhawe baydhawaa kujeediya maamulka mayla raaya gobolka banaadir li magacaaway oo leeraw injineer cabdiraxmaan cusmaan yariiso waa lan maylaraay reer baydhow e ayaa la shankaranahay oo maylaraay baydhabo ka dhalad yahay oo lankasoo beesani e ee lankaasna taageero limuujiyoy waa lan deegaanka usiin eedinkasoo way markaas lankaas oo reer baydhow ahayna taageeradaas oo maamulkaas cusub oo dawladda soo midina eedan taageerana wala waa isbedel sidiitia faylayi markaan muhiimadda horta taasahayta eedi eeda macnaha qaybahan shala duwan bulshada rayidka iyo aqoon-yahanadii dhalinyarada jaamacadaha weeleen waana taageersanna maamulkaas cusub la magacaabi tan kale wala la faday lan walba xasuusnaada may laraay lanka haliyeysha ah oo taariikhda wadanka kale shalay haytay markii dikreetaha kubaddi xafiiska madaxweynaga xilkii lankuu qaaday guddoomiyigii hore ee gobolka banaadir taabid cabdi maxamed waana lag magacaabay xilkan injineer yariisow waana ee wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo muddo lama toddobaad dareerka maraaye gobolada dalka ee soomaaliya la filahay inti dareershayuusaha ka afjara magaalo xebeedka hobya meelaso ku dareeraan qabanqaabadaha dhawaayoshaya farmaajiya geeka reedanka nagada magaalada cadaada usoona la kulmow walgorodkii odayaalka reer cadaada oo awaadku muujeen heliiskii ahlu sunnii galmudug iyo oona diideen ku qaybgalka munaasabadii midowda lamada maamul ee kudhiidi dhowsumareeba xaalada ku teegan degmada cadaadiya haddan muuqata too eedan adaga markalan fiiri safarkii deegaanada galmudug oo aqabadan la kulogno madaxweynaga yalan malayahaya inti ka adkaata tan ku teegan magaalada cadaada haabahaato dhirafkayo sameeyeen beella cadaada iyoambahan xalku deerawa walgorodka beella cadaada iyo maalmo ku hor hasaareen amaryo ka mamnuucayeen intii magaalada hagala madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelacaab i madaga xukuumadda galmudugga waana ee madaxweynagii hore ee halisunna sheekh maxamed shaakira safarkuu saada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya farmaajo uusan kaseedaha iyo magaalada hobyo iyo weybameeliska sugana wafda xildhibaanihii sanatara usu hogaamiyahaya cabdiqaydiida madaxweynaga iyo markuus seeda hobyashii dekadoona dekada hobyo oo eeto istaraatiiji e dareerka madaxweynaha soomaaliya farmaajo toddobadii bilankunku ku bilaawday garowga iyo ka mari magaalooyin badan sida khardha boosaaso sheerbi waaciyo xidha dalweyna cartay iyo weliba deegaanka carmaa saasoo kale weybaan sii gudubay deegaanada galmudug weybaa ku bilaabay gaalkacyo usoonaan sii gudubay cadaado ilaa dhuusamareeba oo meelaasa gogol heliis markalenka fadiya madaxda galmudug iyo ahlu sunnaa weybana meelasan ku sii gudbay magaalooyin kale oo ka yaalan galmudug sida caabudwaaqa weybana hadda kasii jeede magaalo xeebeedka hobyo us-oona meelayska ekaayi doona sida la sheegahaya safaradii usadhinaga dhulkaka maraay toddobaadyadii inta dambeeye madaxweynaha soomaali deegaanada galmudug iyo puntland xeeldhibaan cali dheere iyo waybabaaqan daray hay-ado gargaarka iyo haang mashaariicda fuliyayaanga waa komar kaleed faafahinta warkan cabdulaahi nuur aadan jecelo waninghaya xildhibaan cali dheere oo ku mid ah mudaniyaalka baarlamaanka koonfur galbeed yaa sheegay in deegaanka goofguduud buurey ee lahakudoordi iyo eta too nabadgelye kureed markii toddobaadkii hora iyo weerar xililaha miidnimo ee ka qaadeen waxaanuu ku mid ah xarakada al-shabaab haddana iyo roogaan deegaanka ciidamada hooga dalka soomaaliyeed iyo weliba ahaan koonfur galbeed oo safaylaya un adkaayahayaan ammaanka deegaanadan armoojo dhan kukuseeyaan nabadgelyada in lagshageey lambaahanyi una nabadgelyada dan ninka jarta walowna kushagayaana labaatanka shacabkaasay in dhiigay la badbaadiyo may kale leeraay insha allahu tacaala sheegay maamul koonfur galbeed dhammaan hay-adihii oo hoolaha shay qabsadeen khaasatan wali eedanka mahadnaqay gudoomiyii degmada oo jihdi badan geli degmadaas inihona hoolaja qabsadaan hoolihiina hay-adihii gobodanna eed armoodana ka guuleysteen insha allah hatan nimankiin oo nabaddiidkaana deegaankii degmadii hoolaja eed dib burburiyaan degmadiina hata hoolaja galantiya dib hankanaga ciidamada roogan shacabkiina deganin weliba uusa ankabaagay hay-ado gargaarka in iyo seedaan deegaanka oo iyo ku howlgala koraan amni joona iyo ballan qaadayaan xildhibaanada lahakudoordow deegaanka ee uuse ku mid eyi iyo weliba maamulka deegaanka ku sheegayow waana ku fuli koraan mashaariic kasta oo lunku baahanya goofguduud haddana wali unku baahna meel dheeraasa nimankeedii ilaa gudoomiyii degmadii oo juhdi badan geliyey oo dalka kijay nagadii dalbila oo ini dalka dhisa ee ini hatana wali kucusbaana meel dheeraasa hoolihijayhoolisi dib unweyda oo ununa xildhibaan ahaan xildhibaanadin ahaan oo walba kala shaqeeyaan deegaana sidii nabadgelyadii iyoonay xasiloonidii hanagata insha allah haddana hobilaheran insha allah hatana wayoon walinka baagana iniyoonay iyoonay nimanka kambaniyaalkii oo howlgaladii dhismooyinkii kandaraasada kuwadeegna insha allah iniyoodan dib howlgala korana taasna inka baaqana eedoona wali kucusbaana ini deegaanadaasay weli mashaariica iyoona horumare iyo deegaanka horumargee dareer amnigeena sayleey waana yoona baggelina walaa nimankan haddaha ka qaadayna socodka galna oo dibna ka shagay koran taasna inka baaqa heedo xildhibaanka yaa wariyey intaas ka dari in markasta booqdow dadka deegaanka ee uuse kula shagayow sidii laga hormarin lahay deegaanka oo lunku dhika lahay tooni nabadiis iyo wadajarka dadka iyo kuwada shagay lahaayeen dhammaan bulshada iyo isku duumiyin oo far i faraante inka dambayntii weliba xildhibaanka baaq indiray dowlad goboleedka koonfur galbeed oo isu kaco sidii in iyo ilo ka haayaan deegaan doorashada xildhibaanka koonfur galbeed markii uuse ha aruuriyey hogta deegaanada bulshada iyo markaasi matalaayaan baahada ku jarta reedna iyo unkanagadan iyo owal unwadaan bulshadii iyo ku kooyeen si iyo markaasa nagadaan xildhibaana ha kubahi mas-uuliyidiyo oo ee walkuqabadowka iyo horumaryowka deegaanada bulshada iyo ku kooyeen roogaan laamaha amnigii ciidamada iyo meelrse wasaaradda amniga ilaa laakubilaw laamihii amniga kasaakina kule insha allah armoojo un gudbiyaane wankii una xogaale una ha ogaano mise una kuwargabnaan un gudbiyaane insha allah bulshadaasina eed iyo eed aan tayrasa bulshid nabadgeelo bulshid oo waybuaha meelrse nabadeedin geelo bulshid dhibaato fadaasan mee dhibaatiin dhowrsin burbur dalkan ha ka jari dalka geek walin baahna una ka maamul ahaan mise xildhibaan ahaan ini dalka diblandhiso meelrse hoolajeena si fayl an dareeran yana inka baagana ilaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mas-uul insha allah dadaal badan hageli bas daraadiyan walibaan sheegana bulshadaas in nabadgelya eedan faylata iniyoone lamadan dhowr hamin hatik hore hataa hanjabeeno shacabka iniyo beledku barakaciyaan fadaayan ununa xildhibaan ahaan deegaankii una kudeeni dadki shacabka la hadalna ini walba khasaare an kooyna nimankaasayna walaa iyo iyo kankooyana amnigeena la sugahayo magal hamiinki meelanka dhafalahayo gey hamiin lan teegayan sheegni hatana hoolihii oo ganacsigo iyo meel dheerahays hooladeena diiwaan bilaawadan hoolajona hata faylayin mar dhow oo geeka hataa gudoomiyaha aan kuwareysadaa ilaa deegaanadaasi aan akhbaare weydi holo faylataa shacabkaasina deegaankana wacgelintiisa badiya iniyoona bulshadaasi meel dheerahays bulshada rayidka ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosod iyo weyba shahaadi sharaf guddoonsiyeena wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed warbixin arrintaas ku saabsan weyba markalena infiriyay mukhtaar sheegaadan dalmara gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee iniskoyka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee marka magaajo lahagaabi longorodow nosoj isla marhaantaasna ee gudoomiyiga iniskoyka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya marka magaajo lahagaabi longorodow saweja oo u waramayay idaacadda warsan ayaa sheegay inay xuska maalintay warbaahinta soomaaliyeed maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lan aqoonsaday inuu useeyey maamul goboleedka shaleediisa oo unkudhiina walxadgudub ee oo laka dhibaateeya wariyaalka taasoo usu sheegay ay guddoomiyiga ini koonfur galbeed iyo kamutahaysatay in la guddoonsiiyey shahaado sharaf wasiirka warfaafinta koonfur galbeed xasan maxamed cabdi waxaa la sameeyey oo oo aynu diyaarinay in wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo caasimada joogay munaasabadana ka qayb galay waxaa isagoo matalaya maamulka koonfur galbeed aan ku wareejinay shahaado sharaf oo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shacabkeeda aan uga mahad celinayno ilaalinta warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed oo waad la socotaa hadeer ma jirin koonfur galbeed wariye la xiray idaacad la xiray oo oo naftarkeeda la dhibaateeyey ma jirin inkastoo hadee taasna ay ku timid kaalinta wariyaasha koonfur galbeed oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan iyo ilaalinta bulshadooda iyo maamulkooda ay ilaaliyaan taasna sumcadaas iyagu madaxooda ay ku timid haddana koonfur galbeed dhinaca kale marka laga eego waxay u noqotay sharaf iyo maamuus in koonfur galbeed ay noqoto meel lagu ilaaliyo wariyaha ay noqotay meel aan lagu xadgudbin qof wariye ah taas ya sheegay guddoomiyaga inaan hayti dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sharaf isumcad hanhooyiti walow sanadkii dhammaadii iyo jartii mar usa hadalla xanafle usa warbaahinta hawadan mari taliyiga ciidamada booliska koonfur galbeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taasoo markii dambi uusa sheegay guddoomiyaga iniisu ku cudur daaraday taliyiga jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan
sheekadu way ku jirtay documentariga waxaa ku jiray in jananka boliiska koonfur galbeed u sareeya mahad cabdiraxmaan aadan hadda ka hadda ka hor tii aada la socotay waa tii mar uu la hadlayay siyaasiyiinta maamulka kasoo horjeeda iyo wariyaasha ribootyada sameeya in aan laga aqbali karin in wax kasta ay faafiyaan oo kale uu yidhi wariyaha bulshada kale waxma dhaame waa la xiri karaa waana la dili karaa marka riboodkaas waa uu ku jiray marka laga reebo intaas yar oo xanafta ah oo markii dambena anaka wadahadal aan ula tagnay jananka mahad cabdiraxmaan aadan haalgalan uu ka bixiyey sida uu sheegayna warka ulajeedada uu yiri iyo micnaha ula jeedayna aysan iswaafaqsanayn mayba kaleo intaas ka daray guddoomiyaga hadaljeyi ini sababoogiilan aas aasi iniskoyka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj iyo weliba kan koonfur galbeed ee suweja ini wariye kasta u sahla xaquuqda u silaye hooba hadalahayti tan aqoonta iyo weliba tan dhaqaalaga taasoo ee yeeri too waajib eh inilan howlgaloona mudan u soo xusay ini sanadkan usanagada doono sanad yoon aayi doonaan oo wariye kasta oo ka howlgala koonfur galbeed usa helo doono tababaro shalgadiisan iyo olanka jeeyaw harumoyo ka howlgalayaan oo ka yaalan sadiida gobol ee koonfur galbeed soomaaliya xagga koonfur galbeedna hadda waad la socotay awoodeen inkastoo ay iska yarayd in haddana tababaro bilow oo la qabtay waad la socotay in wariyaal baydhabo laga diray xamar ama meelaha kale tababaro loo dirayna way la socotay marka intaas iyo in ka badan haddee wax kasta waa tallaabo marka waxaan qorsheynaynaa in sanadeena soo dhaafay labada kun iyo toddobanka toddoba iyo tobanka si ka wanaagsan sanadkan wariyaasha koonfur galbeed fursado fiican ay u heli doonaan tababaro dibadda ah iyo in iyagoo baydhabo jooga ama xudur jooga ama baraawi joogana in tababaro goobahooda lagu qaban doono haddii alla idmo sida qorshaha noogu jira sanadkan hadalkun ha ku weeri guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee niskoyka qaranka soomaaliyeed ee nosoji weliba guddoomiyiga niskoyka suxufiyiinta koonfur galbeed suweja ya ee koo kugadiisan hadaladii hore oo yoojeedii jareen mas-uuliyiinta saxaafadda maybana laku dheehada koray rajo iyo weliba ifafaala han maada wariyaalka deegaanadun ku howlgalayaan taasoo ka eedan horumaryowka tayada aqoonti oo iyo weliba tagnololeed oyo hata ka shaqeeyayaan taasoo hooba hadalmayaan afka baarjeyba unkuhayna guddoonka kore ee saxaafadda koonfur galbeed soomaali sii doonta dhammaan wariyaalka hami iyo ka shaqeeyaan iyo weliba han iyo tiigsadaan oo ku gadiisan kan iyo geega oo la goleeyin ciidamada dowladda soomaaliya wayba howlgalayo ka sameeyana dandhexayda degmada jawhari balcadda faafaahinta warkan weyba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaanga ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal ka dhana xarakada al-shabaab waxay ka sameeyeen wadada u dhexaysa degmada balcad iyo jowhar waxaana howlgalladan ciidamada dowladda soomaaliya ay sameeyeen ka hadlay saraakiil ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya saraakiishu waxay sheegeen in howlgalladan ay yihiin kuwa amniga lagu xaqiijinayo howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ay sameeyeen waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada balcad abuukar aadan waxaana uu sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan waxaa dhacday beryahan dambe inay amni darre ay ka jirtay meesha inta u dhexayso jowhar iyo degmada balcad oo ooladan oo dad badan ay ku dhamay jireen juq hawd dadkii ku hadda xoogaa la saaray wax badanaa la isla meel dhigay hadda waxaa moodaa inay sida hore la dhaamo sababtay tahay waxa waaye nimankaas nimankii oo shabeellaha hoose kasoo tegay oo oo juqdan ku dhuumalaysa ay waaye sidaas daraaddeed ayaa waxaan go-aansanay in meeshaas laga sifeeyo jidka balcad iyo jowel isku xiran waa furan yahay dawladana gacanta ku haysa ciidamadii inay sidii howsha u wadaan howlgalkiina waa socdaa oo oo lagu baxsanaayo nimanka oo dagarqabayaalka ma ah markii ugu horeysay oo ciidamada dowladda soomaaliya ay howlgallo ka dhana xarakada al-shabaab ay ka sameeyaan waddada u dhexaysa degmada balcad iyo jowhar meel warkaasi ugu kooyahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wakiilka turkigan fadhigan shambuur taneeta ayaan ka baaqay dalalka xubno ku ees bahaysigaasantaiyo wadansha ku taageeran dagaalka dhuuke ee cusub ayuu kala jaran xoogaga kurdiyiinta suuriya wakiilkan oon warmaay b b c diyo sheegay inti maraykanka ee xulafadii elan ku baahanyeen tii reedan qiimayownka samayta xubinimadiyo neeta hadiiyo taageero waayaan duulaanka turkiga oo ka tilmaameen to sharce ee way baantaaska daray anti taageerada iyo washington ka sii hayta kurdiyiinta dagaalka iyo kala jarta ururka iska magacaabay dowladda islaamiga iyo maleeshiyaadka isku dhiganta to khatar tooska ee turkiga aan ka dambeyntiina atooraga caanka ee dalka hindi agshay kumaara iyo markiinka horeytay farinhandari taageerayaashay soomaalida xilowsa waraysisyay b b c da soomaali oo ee dad eedan daawadow aflaanta hindiga laha ku bilaawo sanadkii kun sagaal boqol toddobaatameyadii iyo haano badan oo ku mid e waybayo jeelin adoorayaalka hindiga gaar ahaan agshay kumaar oo caanka ee filimada jaceylka agshay kumaar iyo soomaali ku codsaday intiioo daawadan filinshii cusub ee batman islamarkaana u sakooyi doono soomaali warking isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkunga ninkeegi warka way baasiin saartay islamarkaana dasiinkula dareer siyaasay anoshuur ismaaciil axmed eh wayba in farsameeyeeyay bilaal hilaal sheekh shuceeb dhugunsidayaalnan allaalananki warkan dhaafuu soo maqalay qoraale way baryadan ku fiirsada koraano websaadyada w w dot radio warson dot com gaarsiya dot com wadani tenty four anti warkanka lamida reedanku kulmaana sidaasiyo nabadgelyo